uqaybsanaha qaramada midoobay ee soomaaliya mijalkii safiirada dalalka igad midooda yurub etoobiya jabuuti iyo kenya ayaa magaalada cadaado kulan kula qaatay madaxda dowlad goboleedka galmudug iyo qeybaha bulshada xubnaha wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay uu hogaaminaya ayaa galmudug ugu tegay kadhaadhicinta geedisocodka siyaasadeed ee soomaaliya iyo qodobadii ka soo baxay madashii wadatashiga ee looga hadlayay hanaanka ay noqonayso doorashada habka loo soo xulaya xibnaha baarlamanka ee imaanaya marka uu dhammaado wakhtiga dowladda hadda jirta madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa sheegay in xubnaha miijal kiid uu hogaaminaya ay kala hadleen aragtida galmudug ay ka qabto qodobadii ka soo baxay madashii wadatashiga ee dowladda soomaaliya ay ka soo saartay dhismaha dowladda imaan doonta lagu saleeyo nidaamka afar dhibic shan beesha caalamkuna ay taageertay ujeedada wafdiga waxay ahayd guud ahaan inay galmudug soo booqdaan oo arkaan xaaladeedii duruufteedii iyo dadkeeda la kulmaan gaar ahaanna inay arrinta doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka ay nagala hadlaan iyo go-aankii dowladda dhexe soomaaliya ay gaartay beesha caalamkana ay ku taageertay iyo sida ay gelmudug u aragto annaga gelmudug ahaan waxaan u sheegnay haddaan nahay maamulka dowlad goboleedka gelmudug inaan go-aankaasi annagoo ka fiirinayna midnimada soomaaliyeed wadajirka soomaaliyeed iyo in soomaaliya hore usii socoto go-aankaasi maamul ahaan inaan qaadanay oo aan taageernay laakiin bulshada iyo shacabka annaga aan u baahannahay in beesha caalamka iyo dowladda dhexe ay nagala gato nagalana iibiso ergeyga gaarka ee qaramada midoobay mijel kiid oo asna hadlay ayaa sheegay in ay la kulmeen qeybaha bulshada xubnaha labada gole ee galmudug ayna kala hadleen mowqifka galmudug ay ka taagan yihiin nidaamka afar dhibic shan oo laga soo saaray madashii wadatashiga ee hogaamiyaasha soomaalida
halkan waxaan u joognay si aan u dhegaysanno hogaamiyaasha galmudug ha ahaadaan bulshada rayidka baarlamaanka iyo odayadaba annaga oo kala hadalnay go'aankii ay qaadatay dowladda federaalki ahaa hannaanka doorashada ee afar dhibic shan waxa igu waajiba inaan ammaano go'aanka galmudug ay ku oggolaatay hannaankan inkastoo aanu munaasib u ahayn waxay tilmaameen dhowr meelood oo wax ka fiican la heli lahaa laakiin iyagoo danaynaya wadajirka iyo horumarka ayay oggolaadeen waxaa kaloon ka wada hadalnay kaalinta bulshada caalamka ee galmudug waxaa kaloon isla soo qaadnay sidii loo xoojin lahaa xiriirka galmudug iyo dowladda federaalka marka la eego dhinacyada amniga wadaagga khayraadka ama sida si wadajira loogu furdaaminayo caqabadaha badan ee soomaaliya horyaalla wafdiga wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay uu hogaaminayey ayaa horay u tegay qaybo ka mida maamulada dalka ka jira iyaga oo maamul goboleedyada ku qancinaya qaadashada qodobadii madasha wadatashiga ee dowladda soomaaliya ka soo saartay nidaamka afar dhibic shan oo saluug laga muujiyey cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo